bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbi ajmaciin waa dersigeenii boqol iyo sideed iyo labaatanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum welina waxaan ku jirnaa qaswatu uxud safxada laba boqol iyo afar iyo soddon masracu asadillaahi xamsati cabdilmualib dilkii la dilay libaaxii ilaahay xamsatu bni cabdilmualib ahaa yaquulu wuxuu yidhi ama uu leeyahay qaatilu xamsa xamse ninkii dilay oo la dhihi jiray waxshiy bni xarb wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa ghulaaman addoon baan ahaa buuli oo lijubayr ibni mucim ninka jubayr ibni mucim uu leeyahay wa kaana wuxuu ahaa camuhu jubayrka aabihii oo ducaymata ibnu cadiy la dhihi jiray qad usiiba kii la dilay yowma badrin dagaalkii beder falamaa markii saarat ay soo dhaqaaqday ay socotay qurayshun quraysh ilaa uxud uxud ay usoo socotay usoo dhaqaaqday qaala wuxuu igu yidhi lia aniga jubayr innaka adigu oo waxshi ihi in qatalta xamsa xamsihii haddii aada disho xamsihii cami muxamedin muxamed adeerki ahaa in qatalta haddaad disho xamsata cama muxamedin muxamed adeerki ah sala allahu calayhi wasalam bicami haddaad adeerkay u disho fa anta adigu catiiqun xor baa tahay qaala waxshi wuxuu yidhi fakharajtu maca annaasi dadkii ayaan soo raacay oon la soo baxay wa kuntu waxaan ahaa rajulan nin xabashiyan oo xabashi ah aqdifu gana oo si fiican u gada bilxarbati le eebada qadfa alxabashati siday xabashadu ama xabashidu ay u ganto qalla ay yar tahay maa aad iyo ay aada u yar tahay ukhtiu biha shay-an inaan la waayo wax ukhtiu inaan la waayo ama aan la gafo biha iyadii shay-an wax aan maaragtay shiishay ama aan aa-ay ama aan toogtay intaba waa la yidhaah waxaan shiishay ama aan toogtay ama aan aa-ay falama altaqa annaasu dadkii markay iska horyimideen oo la dagaalamay dagaal iskaga horyimid kharajtu aniguaan soo baxay anduru aniga oo fiirsanaya un xamsa xamso fiirsanaya wa atabasarahu eeg eeganaya xataa ra-aytuhu ilaa aan ka arko fii cardi annaasi dadka dhexdiisa mithla aljamali al awraq sidii riti boore ah oo kale oo yahuddu nnaasa dadka duminaya oo dhulka dhigaya haddan dumin maa yaquumu uusan ishortaagayn lahu isaga shay-un waxba fa wallaahi baan ku dhaartay innii anigu la atahaya-u lahu waan isu diyaarinayaa uriiduhu isagoon isaga uun rabo fa astatir waxaan ku gabanayaa oon ku dhuumanayaa minhu isaga waxaan kaga dhuumanayaa ama kaga gabanayaa bishajaratin geed aw xajarin dhagax liyadnuu minii su iigu soo dhowaado id markaas taqadamanii ilayhi waxaa iiga hormaray sibaac ibnu cabdilcuza nin laydhaa ayaa iiga hormaray falamaa markii ra'aa uu arkay hu sibaacii xamsa markuu arkay qaala lahu wuxuu ku yidhi halumma ilaya ii kaalay yabna muqatacata albuduuri ina kintirgooyaay ii kaalay ina kintirgooyaay wa kaanad waxay ahayd ummuhu hooyadi khataanatan mid hablaha ama gabdhaha guddo ayay ahayd saas wuxuu leeyahay ina kintirgooyaay dagaalka marka lagu jiro waa la iscaayaa oo waxaa la niyadaa la iska jabiyaa qaala wuxuu yidhi ninkii ahaa waxshi fa darabahu fa daraba xamsa ayaa darbiyey hu ninkii ahaa sibaac darbatan darbad ayuu ku dhuftay ka-annamaa sidii iyadoo akhta ra-sahu madaxa uu la waayay oo kale inuu la waayay baad moodaysay dhaqsaha sidai madaxii hal mar u jartay qaala wuxuu yidhi wahazastu waxaan saa u ruxday marka bahasha la ganaya saasaa loo ruxaa wahazastu xarbatii eebadaydii ayaan saas u ruxday buu yihi xataa idaa radiitu markaan raalli ka noqday minhaa iyadii dafactuhaa ilayhi waan ku ganay fa waqacad waxay kaga dhacday fii hunayatihi halkaa gumeerka ayay kaga dhacday gumeerka ama qaska ayay kaga dhacday xataa kharajat ilaa ay ka baxdo bayna rijlayhi labadiisa lugood dhexdooda ay ka baxdo wa dahaba wuxuu isku dayay liyanuu'a naxwi xaggayga inuu soo aado fa quliba markaasaa laga qaalib noqday wa taraktuhu waan ka tegay taraktu waan ka tegay hu xamza wa iyaaha iyo eebadaydii xataa maata ilaa uu ka dhinto waan is ag- waan ag fadhiistay uma ataytuhu waanu imid fa akhadtu xarbatii eebadayda ayaan kala baxay uma rajactu waxaan ku laabtay ila alcaskari fadhiisinkii ayaan ku laabtay faqacadtu fiihi waan iska fadhiistay maxaa jira walam yakun ma uusan ahayn lii aniga bikayrihi xamse cidaan ahayn xaajatun wax dan ohon ka laha ima jirin wa inamaa wax kalena ma ahna qataltu waan dilay liuctaqa si la ii xoreeyo falamaa qadimtu makkata maka markii aan imid cutiqtu waa la i xoreeyey xamse halkaas uu ku dhintay mar unbuu dhiman lahaa laakiin wuxuu ku dhintay tii ugu sharafta badnaydoo waxa weeyaan nabigu wuxuu ku tilmaamay inuu yahay eh, maaragtay sayid shuhadaa haddana cinwaan kale alsaydaratu cala almowqifi isaga oo xaaladii dagaalka gacanta sare ay leeyihiin muslimiintu wa biraqmi haadihi alkhasaarati guldaradan iyo khasaaradan iyada ay jirto khasaaradii alfaadixati ee foosha xumayd allatii midaasoo laxiqad soo gaadhay almuslimiina muslimiinta soo gaadhay biqatli asadillaahi dilitaanka la dilay libaaxii ilaahay ama aarkii ilaahay iyo wa asadi rasuulihi iyo rasuulka ilaahay aarkiisii xamsata ibna cabdilmutalib ahaa iyadooy taasi jirto dalla waxay ahaadeen oy daa'imeen almuslimuuna muslimiintii musaytiriina inay gacanta ku hayaan oy gacanta sare leeyihiin cala almowqifi xaaladda dagaalka kullihii dhammaanteedba inay gacanta sare ay leeyihiin faqad qaatala maalintaa waxaa dagaal wacdara muujiyey oo da- dagaalamay yowma-idin maalinta ayada ka mid a maalinta ayada abuubakrin wa cumar ibni khadaab wa caliy bni abi taalib wa zubayr ibni cawaam wa miscab ibni cumayr wa talxat ibni cubaydillaah wa cabdullaahi ibni jaxsh wa sacd ibni macaad wa sacd ibni cubaada wa sacd ibni rabiic wa anas ibni nadar wa amthaaluhum intaa maxaa loo sheegay waa la wada dagaalamee qitaalan dagaal bay dagaalameen dagaalkaasoo qalla uu dagaalkaasoo falla niyad jamiyey casaa'ima almushrikiina nimankii mushrikiinta ah ee gaalada ahaa niyaddooda jabiyey niyaddiibuu dhulka dhigay wa fatta wiiqay fii acdaadihim cududoodii iyo xooggoodiina wiiqay cinwaan kale haddana min axdaani almar'ati xaaska maxaan ku yidhaha boggeeda ilaa muqaaracati siyuufi seefaha garaacitaankooda iyo wadaraqati iyo gaashaanka waa cinwaan waa nin la yaqaano oo xandalat alghasiil la yidhaha wey wa kaana waxa ahaa min alabtaali haliyeyada almuqaamiriina ee naftooda halista geliyay yowma-idin maalinta iyada waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo xandala al khasiil xanzalihi xandalihii malaa'igta u maydhay ama u qubaysay wa huwa isagu xandalata ibnu abi caamir ilaahay qudradiisa fiiri abi caamirkii faasiq ahaa ee lahaa ee ee kasoo jeeday gaalada xaggeeda kasoo jeeday baa dhalay ninka wa huwa abu caamir daaka raahib waa kii raahibkii alladii kaasoo sumiya bilfaasiq loo bixiyey waladii kaasoo madaa dikruhu xuskiisa ama sheegitaankiisa ama carowdhowgiisu uu ina soo maray qariiban mar dhow waa ninkaan soo carowdhownay marka dhoweyto oo lahaa haddii anigu aan arka raa-ows ana isoo raacayaan maxay tahay qisadiisu ninkan xandalat alghasiil la yidhaha kaana wuxuu ahaa xandala xadiida cahdin mid uu dhow yahay waqtigiisu bilcursi aroos nin aroosa buu ahaa oo toddobadii ku jira falamaa samica markuu maqlay hawaatifa alxarbi dagaalka dhawaaqiisii markuu maqlay iyo kuwii u yeedhaya dagaalkii wa huwa isaga oo calaa imra'atihi xaaskiisa saaran oo u tegaya oo u galmoonaya in isagoon dhammaynin galmadii in khalaca wuxuu kasoo siibmay min axdaaniha boggeedii ayuu kasoo siibmay waa nin dhallinyaro ahoo markaa aroosahoo bilaabay camaliyadii oo markuu dagaalka maqlay aan hawshii dhammaynin macaankii aan dhammaystirin ee soo baxay ka waran ninkaas iimaankiisu intuu la egyahay janaabadiina aan ka soo maydhanin wa qaama wuu istaagay min fawrihi isla waqtigiisiiba ila ljihaadi jihaadka ayuu isu soo taagay falamaa markii iltaqaa uu la kulmay uu ka hor yimid bijeyshi lmushrikiina ciidankii gaalada ama mushrikiintii fii saaxati alqitaali akhada wuxuu bilaabay yashuqu inuu kala jijabiyo uu dildilaaciyo asufuufa safafyaalkeedii safafyaalkoodii xataa khalusa ilaa uu uga tagaba ilaa qaa'idi lmushrikiina mushrikiinta hogaamiyahoodii sare abi sufyaanin ahaa sakhr bin xarb wakaada wuxuu sugayba yaqdii calayhi inuu dilo lowlaa an ataaxa allaahu haddii alla subxaanahu watacaala uusan siin lahayn lahu isaga ashahaadata shahaado uusan siin lahayn faqad shadda wuxuu kula booday calaa abi sufyaan buu kula booday falama istaclaahu markuu seeftii la koray wa tamakkana minhu oo uu u gacan galay ra-aahu waxaa arkay shadaad ibn al aws nin laydhaha baa arkay fadarabahu gadaal buu kaga yimid markaasuu madaxa ka gooyay faqatalahu waa dilay xataa qatalahu ilaahay ka dilo marka waan arki doonaa markii dambe ee la-aas iyo meydadkii unbaa waxaa la arkay isagoo meel cidlo ah yaallo oo biyo ka da-ayaan marka rasuulkaa wuxuu sheegay malaa'igtaa u qubaysay buu yihi maxaa jira janaabuu qabay marka waa loo soo qubeeyey ilaan dadka oo shuhadada lama maydhe shuhadada kale lama maydho dhiigooda iyo waxoodii baa laguyaa lagu aasaa nasiibu waa cinwaan kale nasiibu fasiilati rumaati fi lmacraka horintii fasiila waa horinte horintii hargaantida kaalintii ay ka qaadatay dagaalka nasiibu fasiilati rumaa horintii hargaantida waa nimanka hargaantida waxaa la yidhaha nimanka ku dagaalama fallaadhaha ama leebabka eh kaalintii ay ka qaadatay fil macraka wa kaana waxaa wa kaanat waxaa ahayd lil fasiilati horintii allatii horintaasoo cayanaha uu magacaabay alrasuulu rasuulku uu magacaabay sala allahu calayhi wasalama calaa jabali rumaah buurta ama ama ama duudka la yidhaahdo hargaantidii buurtii hargaantida waxaa u sugnaaday yadun gacan baydaa oo cad gacan cad baa u sugnaatay gacan cad hadda hadda lagama wado gacantoodii ma caddayn waxaan oo dhan isticaara la yidhaha ama almuxasanaat albadiiciya ayaa la yidhaha hadalkaa lagu qurxiyaa gacan buu ii geystay inaba waan idhaahnaa gacan baa lagu geystay waxbuu ii taray unbaa laga wada gacan buu ii geystay luqad ama af aan lahayn balaaqadaas ma jirto waa balaaqo gacan cad ayay ku lahaayeen waxaa laga wadaa kaalin mug leh ayay ka ciyaareen fi idaarati dafati alqitaali dagaalka ee maxaan ku idhaahdaa isteersadiis meesha baabuurta laga wado baabuurka isteersada laga wado ama ama gadowga dayaaradda meesha laga hago mar meeshaasaa la yidhaha dafa marka dagaalku wuxuu leeyahay meel meel laga haguu leeyahay idaaratu dafati alqitaali kaalin mugle ayaa waxay ka ciyaareen fi idaarati dafati alqitaali dagaalka ee isteersadiisa wareejinteeda lisaalix jeysh alislaami ciidanka islaamka xaggiisa loo soo wareejiyo si uu guul u helo faqad dhab ahaantii hajama waxaa soo weeraray fursaanu makata maka fardoolaydeedii biqiyaadati khaalid bni waliid isaguu hogaaminayo khaalid bni waliid yusaaniduhu uu caawinayo ama uu gacan siinayo abuu caamir alfaasiq talaata maraatin saddex jeer ayay soo weerareen liyuxatimuu si ay u burburiyaan janaaxi aljeysh alislaami alaysar garabka bidix ee ciidankii islaamka si ay u burburiyaan xataa yatasarabuu si ay u xuluushaan ama ay ugu gudbaan ilaa duhuuri lmuslimiina muslimiinta dhabarkooda si ay ugu dusaan ugu dusaan ama u hulu- huluushaan xuluul meel dhudhuubahood madaxa la gasho yaa xuluulasho la yidhaah meel aad madaxa la gasho marka dambena aad ka dusto yaa xuluulasho wuu xuluushaa la yidhaah geed hoostiya marka laga bixiyo meel marka xataa yatasarabu ilaa ay ka xuluushaan ilaa duhuuri lmuslimiina muslimiinta dhabarkooda si ay u xuluushaan ay halkaa uga galaan oo fa yuxditu ay kusoo dariyaan albalbalata qaska iyo jaahwareer iyo wal irtibaaka iyo wareer waa isla midkuuna fii sufuufihi muslimiinta safyaalkoodii ay wareeraan haddii gadaal lagaaga yimaado waxaad samayso garan maysid ma xagganaad u carartaa ma horey baad u carartaa ma midig baad u carartaa miyaad joogtaa marka ruuxba go-aan buu qaadan marka meeshii qas iyo jaahwareer baa ka dhacay soo maha haddii gadaal lagaaga yimaado oo weliba fardoole ay kaaga timaado oo fa yuxditu ay ku sameeyaan ay ku ay ay ku soo dariyaan fa yuxditu ay ku soo dariyaan oo ay ku ay ku sameeyaan al ama ku abuuraan waa isla mid uuna albalbalata qas iyo wal irtibaaka iyo shaki nin walba uu shakiyo xaggeen aadaa uu yidhaahdo fii sufuufihim safyaalkoodii oo wayunzilu ay ku soo dejiyaan calayhim korkooda hasiimatan jab saaxiqatan oo waxaaqda aan waxba waxba hambaynin jab xun ay ku ridaan walaakin hase ahaatee haa ulaa'i kuwan arumaata ee hargaantida ay kontonkiinin rashaquuhum waxay caydhka kaga dhigeen binabli leebab iyo fallaadho ayaa laga horgeeyey roob oo kale marka lagaaga dhiga caydhku waa sidaa rashaquuhum waxay caydhka kaga dhigeen sidii roobka ay ka horgeeyeen binabli leebabyaalkii iyo fallaadhihii xataa fashilad ilaa ay ka gulduraysato hajamaatuhum weeraradoodii athalaathu ee saddexda ahaa haddana alhaziimatu jabkii oo tanzilu bilmushrikiina mushrikiintii kusoo degtay way jabeen haakadaa sidaas haakadaa sidaas yay daarad wareegtay kolba waxbaa lagu shabihi marka horena baabuur la wadayo maxaan ku idhaahdaa isteersadiisii ama steerinkiisi ilan labadan waxaan ka soo qaadanay un talyaani iyo far iyo iyo ingiriis stering baa la yidhaha sterinka baabuurka ama af talyaaniga sters labadaaba qolaba saasaan idhaahnaa inagu gadow iyo waxbaan idhaahnaa oo laakiin gadowgaasi muusan hirgelin stering baa layska idhaahdaa stering dafada waa taas marna raxa waa dhagaxshiid oo kale yaa lagu shabahaya haakadaa sidaasaa daarad waxaa wareegtay raxal xarbi dagaalka dhagaxshiidkiisiibaa wareegay dagaalkii azabuuni ee adkaa wey zabuun waxaa la yidhaha alxarbu zabuun alxarbu shadiida alatii yadfacu bacduhaa bacdan min alkahra baa la yidhaha zabuunka dagaalkii ashadiidi ee daraa zabuunkii baa wareegtay wadalla wuxuu ahaaday bilowga ilaa dhammaadkii wadalla wuxuu daa'imay aljeyshu lislaami ciidanka islaamka alsagiiru ee tiradiisu ay yarayd musaytiran gacanta sare inuu leeyahay cala almowqifi xaaladda dagaalka inuu gacanta sare ku leeyahay kullihii dhammaanteedba xataa intii khaarad ay ka soo dhacday ee dhulka ku dhacday wey khara saajidan soo lama yidhaha khara wuu dhacay saajidan isagoo sujuudaya xataa khaarat ilaa dhulka ay kusoo dhacdo casaa'imu abtaali lmushrikiina nimankii mushrikiinta ahaa geesiyaashoodii geesiyaashaa niyadeedu ilaa ay dhulka kusoo dhacdo oo wa akhadad ay bilowdo sufuufuhum safafyaalkoodii dagaalka tatabadadu inay kala firidho oo safafkii ay burburaan min alyami can ilyamiini xagga midigta ah wa min ashamaali bidixda waalamaami iyo xagga hore iyo walkhalfi xagga dambaba oo qas iyo jaahwareer uu ku dhaco maxaa jira kaana sidii iyadoo halaathatu alaafi mushrikin saddex kun oo mushrik yuwaajihuuna ay ka hor imanayaan oy la dagaalamayaan halaathiina alfa muslim soddon kun oo muslim inay lala dagaalamayaan oo kale unbaad moodays laa bidcatu mi-aatin dhowr boqol qalaa-il oo yar niman la dagaalamaya maysan ahayn wadahara almuslimuuna muslimiintina way gacan sarreeyeen waxayna u muuqdeen fii aclaa suwari shajaacati iyo walyaqiini geesinimada iyo hubaalsha ay hubaan nasriga ilaahay meeshii ugu sarraysay meeshii ugu sarraysay muuqaalkeedii ayaa ka muuqday wabacda an n wabacda an badalat markii ay dhiibtay kadib wabacda an badalad markay dhiibtay kadib qorayshun qoraysh aqsaa jahdiha dadaalkeeda halkii ugu dambeysay lisadi hujuumi lmuslimiina muslimiinta weerarkooda weerarkaa inay iska inay iska maaragtay celiso oo iska gufayso oo ishortaagto markay isku dayday axasad waxay dareentay bilcajzi tabar la-aan waalkhawari iyo awood la-aan wankasarad waxaa jabtay himmatuha niyadeedii baa jabtay xataa intii ayay jabtay lam yajtari uusan ku dhiiranin axadun cid oo minha iyada ka midihi an yadnuwa inuu usoo dhowaado min liwaa'iha calankeedii alladii calankaasoo saqata dhulka ku dhacay bacda maqtali su'aab ninkii su'aab ahaa markii la dilay kadib oo fa yaxmilahu uu saro u qaado qofkaasi liyaduura si uu ugu wareego xowlahu calanka hareerihiisa alqitaalu dagaalkii fa akhadad waxay bilaawday ciidamadii oo mushrikiintu waxay bilaabeen filinsixaabi dibuguratayn walaja-at waxay miciin biday ilalfiraari carar carar bay miciinsatay inay cararaan bay bilaabeen wanasiyad waxay halmaantay ama ilowday maa wixii kaanad ahayd tataxadatu bihi mid ku sheekaysa fii nufuusiha nafteeda ay ugu sheekaynaysay oo min akhdi tha'ri inay aar goosato ah walwatri inay dabargoyso muslimiinta ay dabargoyso walintiqaami inay aarsato wa icaadat alcizi sharaf iyo walmajdi sharaf iyo walwaqaari sharaf waa isku midayna inay usoo ceshato iyaga ay isu soo celiyaan qaala ibnu isxaaq wuxuu yidhi isagoo ka sheekeynaya jabkaa nimanka ku dhacay uma markaa kadib anzala allaahu alla subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyey nasrahu guushiisa iyo cala lmuslimiina muslimiinta kusoo dejiyey wa sadaqahum wuxuu u rumeeyey wacdahum wacdahu yaboohiisii iyo ballanqaadkiisii oo in tansurullaha yansurkum ah faxasuuhum gaaladiibay jareen bisiyuufi seefahooda ayay ku jareen xataa intii kashafuuhum ay ka caydhiyaan canilmucaskari fadhiisinkoodii iyo meeshii ay fadhiyeen wa kaanad waxay ahayd alhaziimatu jabkuna gaalada ku dhacay laa shaka fiiha miduusan shaki ku jirin rawaa wuxuu wariyey cabdulaahi bnu zubayr waxaa wariyey can abiihi aabihi wuxuu ka wariyey annahu zubayr qaala inuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee laqad ra'aytunii waaday arkaysay anduru aniga oo eegaya oo arkaya ilaa khadami ilaa ilaa khadami hindi bintu cutba wa sawaaxibihaa naagta la yidhaahdo hindi bintu cutba iyo naagihii la socday ee saaxiibadeed ahaa anigoo arkaya kubkooda kubkaas maxaan ku idhaahdaa dugaagadihii ku sugnaa ama jinjimankii ugu sugnaa mushamiraatin iyagoo xanjeertay oo marada kor u xidhay oo hawaariba sii cararaya maa duuna akhdihinna in la qaqabto oo maxaabiis loo qabtana uusan uusan ka sokaynin qaliilun wax yar walaa kathiirun mid badan in lasoo qaqabto un keliyat wfii xadiidi albara bni caazibna waxaa ku sugan oo cinda albukhaari fi saxiixi falamaa laqaynaahum markii aan la kulannay weli zubayr baa laga warinayaa falamaa laqaynaahum markaan la kulnayn harabuu way carareen xataa intiiba ay carareen ra'aytu nisaa'a aan haweenka arkay oo yashtudna fi ljabali buurta kusii cararaya ordayo intii tabartooda oo yarfacna oo sare u qaadaya suuqahunna kubkooda marada kor uga qaadaya oo marada xanjeeranayseena ugu kufin kuwaasoo qadbadad ay soo daahirtay oy muuqatay khalaakhiiluhunna dugaagadahoodii ama jijimankoodii jijimanka gacmahana waa lagu xidhaa lugahana waa lagu xidhan jiray hadda waa la iska dhaafaan malayn wa tabica almuslimuuna muslimiintana way ka dabagaleen lagama hadhin almushrikiina mushrikiintaay dabagaleen yadacuuna fiihim asilaaxa iyaga oo hubka gelinaya iyagaoo lalaynaya oo hubka noocyadiisa kala duwan ama fallaadh ha ahaato ama waran ha ahaato ama seef ha ahaatee wayantahibuuna alkhanaa'ima haniimooyinkana laga soo urursanayo halkaa markay maraysaa waxaa dhacay marka arrin foolxun ayaa dhacday waana arrintii jabka keentay waa arrin la yaqaano marar badanna waan isku baraarujinay maxay tahay khaldatu rumaah khaladkii iyo gafkii ay galeen nimankii hargaantida ahaa alfadiicati ee foosha xumayd wa baynamaa waqti kaana uu ahaa aljeyshu lislaami ciidanka islaamku assagiiru oo yari tiradiisu ay yar tahay yusajilu mid qora ama dhiga maratan ukhraa mar kale nasran guul guusaas guusha guushaasoo xa saaxiqan xaaqada guul cadowga xaaqda oon shaki ku jirin calaa ahli makkata ree maka uu guushaa ka gaadhay kaasoo lam yakun aan hayn aqala mid ka yaraansha mid ka yar ama ka yaraansho badan rawcatan xagga quruxda iyo bilicda min annasri guushii alladii guushaasoo igtasabahu uu kasbaday uu helay jeyshka muslimiintu yowma badrin dagaalkii beder yaa waqacad waxaa dhacday min aglabiyati fasiilati rumaa goosankii hargaantida badankeeda waxaa ka dhacday khaldatun gaf fadiicatun oo foolxun taasoo qalabat dabagediday alwadca arrintii dabagediday tamaaman si dhammaystiran u dabagediday oo wa-addad horseeday ilaa ilxaaqi alkhasaa'iri khasaare inuu soo gaadho ama la gaadhsiiyo ilaa ilxaaqi alkhasaa'iri khasaarooyin in la gaadhsiiyo khasaarihii alfaadixati ee foosha xumaa bilmuslimiina muslimiinta la gaadhsiiyo oo wakaadad sigtayba qaldadaas iyo wixii ka dhashay sigtay takuunu inay ahaato sababan sabab inay u ahaato fii maqtali nabiyi nabiga dilkiisa sala allahu calayhi wasalam waqad tarakad waxayna ka tagtay arrintaas qaladka nimanka ay sameeyeen iyo wixii ka dhashay aswa'a atharin saameyntii ugu xumayd iyo calaa sumcatihim magacooda muslimiinta magacooda dhagxumo weyn bay u keentay iyo wa calalheybati iyo heybadii iyo cabsidii laga cabsanayay heybada waxaa la yidhaha isagoo aan laguba soo dhoweyn oo lagaa cabsadaba heybadu taasaa la yidhaha allatii heybadaas oo kaanu ay ahaayeen yatamatacuuna biha kuwa maaragtay haysta yatamatacuuna biha kuwa alla ku mannadaystay oo leh bacda badrin dagaalkii bader qaladkiibuu rabaa inuu kuu sheego laqad aslafnaa waxaan horu soo sheegnay nusuusa alawaamiri amaradii ashadiidati ee darnaa qodobadeedii ayaan soo sheegnay allatii ama sadaradeedii allatii taasoo asdarahaa uu soo saaray rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo u soo saaray uu siiyey ilaa haa ulaa'i kuwan arrumaati ee hargaantida ah oo ah bilusuumihim inay ku sugnaadaan mowqifahum meeshii la fadhiisiiyey min aljabali buurtii fii kulli xaalin xaalad kasta oo min annasri guul muslimiinta la siiya ah aw ilhasiimati jab ay dhacaana jab ku dhaca ah waan soo aragnay taas walaakiin hase ahatee calaa raqmi haadihi alawaamiri awaamirtan iyo amaradani isagooy jiraan almushadadati ee la adkeeyey lamaa markii ra-a uu arkay haa-ulaa'i rumaatu nimankan hargaantidii markay arkeen ana almuslimiina in muslimiintii yantahibuuna ay guranayaan khanaa'ima alcaduwi cadowga khaniimadiisii ay guranayaan khalabat calayhim waxaa ka sayid calaysay oo ka qaalib noqotay oo ka xoog badatay athaaratun jacayl oo min xubi dunyaa adduunyada jacaylkeeda ah fa qaala wuxuu yidhi bacduhum qaarkood libacdin qaar kale waxay ku yidhaheen alkhaniima alkhaniima warna keena haniimada doonan ee dahara asxaabukum walaaladiin way adkaadeen famaadaa tantadiruuna maxaad sugaysaan amaa qaa'iduhum hogaamiyahoodii cabdulaahi bni jubayr ahaa faqad dakarahum wuxuu xusuusiyey awaamira rasuula rasuulka amaradiisa ayuu xusuusiyey wa qaala wuxuu ku yidhi anasiitum warma halmaanteenoo ma ilowdeen niman yahow maa wixii qaala lakum uu idin yidhi rasuulullaahi rasuulka ilaahi walaakiin hase ahtee al aqlabiyata inta badan assaaxiqata oo aada u badan yacni boqolkiiba sagaashan konton bay ahaayeene afartan lam talqa ma siinin lihaada tadkiiri xusuusintaa baalan dheg jalaq uma siinin dheg jalaq umasin sida ugu fiican lagu fasiri karaa saas weeye lam talqa jalaq uma siinin lihaada tadkiira xusuusintaas baalan dheg jalaq uma siinin oo ma dhegaysanin waqaalad waxay ku tidhi wallaahi baan ku dhaaranay lana'tiyanna annaasa dadka ayaan u tegaynaa falanusiibanna waxaan annaga wax ka qaadanaynaa min alghaniimati haniimada ayaan annaguna wax ka qaadanaynaa uma qaadara waxaa goobtii dagaalka ka tegay arbacuuna rajulan afar afartan nin oo aktar ama wax ka badan oo min haa-ulaai rumaati nimankiin hargaantidaa mawaaqifahum ow mawaaqicahum meeshii ay fadhiyeen milaljabali ayay ka tageen waltaxaquu waxay ku beereen bisawaadi iljeyshi ciidan weynihii bay ku beereen liyushaarikuuhu si ay ula wadaagaan fii jamci alghanaa'imi haniimooyinka urursigoodii wahaakadaa sidaasaa khalad waxaa bannaanaatay duhuuru lmuslimiina muslimiinta dhabarkoodii ayaa bannaanaatay walam yalqa kuma hadhin fiihaa muslimiinta dhabarkooda ila bnu jubayr cabdulaahi bnu jubayr wa tiscatun sagaal oo aqala wax ka yaro min asxaabihi maahne kuwaasoo iltasamuu iyagu fuliyey oo laasimay oon ka soo dhaqaaqin mawaaqicahum ow mawaaqifahum meelihii ay fadhiyeen musamimiina iyaga oo ku adkaysanaya calalbaqaa'i meeshii inay ku baaqi noqdaanay joogaan xataa yu-dana lahum ilaa looga fasaxo ow yubaaduu ama la tirtiro oo la wada baabi'iyo marka arrintaa iyada ah oo nimankaasi meesha ay ka soo baxeen oo adduunye jacaylna oo yimid oo allana markii dambe minkum man yuriidu dunyaa wa minkum man yuriidu alaakhira la yidhi arrintaas xooladoonkaas ayaa maalintaas keenay dhibaatadii muslimiinta ku dhacday oo in toddobaatan nin oo ay ku jiraan as uu ku jiro maxaanku yidhaahdaa xamse uu ku jiro in laga dilo taasaa keentay wallahu subxaana wa tacala aclam